jawaasko waxaa kaloo aad maqli doontaan ku dhowaad ilaa toban deegaan oo ka tirsan jowhar iyo baalcad oo laga qabtay shabaab iyo madaxweynaha soomaaliya oo soo gabagabeeyey shirweynaha caalamiga ah ee culumta shareecada islaamiga intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa subaxnimo jimcaha taarikhdu waxay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun labaiyo labaatanka kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran barasabka ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi ayaa sheegay in la siyaasadeynaya waxaa laga yeelaya shirkadda biyaha iyo weliba maareynta bulaacadaha ee dowla deegaankaasi ee wajwaasko oo uu xuusay in dadweynaha aynan ugu adeegin sidii laga doonayay mar warmahan ka hadlayay hadaladiisa waxaa ka mid ah waxaa hadda la siyaasaynaa facebooka wajwaska waa jibin rabaa haa reer wajeer waa usii sheegaa wajwaska waa jibinaa wajwasko waxaa iska leh reer wajeer waxaana u haaya oo boqolkiiba sagaashan iska le kamburigaas ninkii gavanago maalinteeda ku jiro ayaa ku qoran ninety seven percent shaholding boqolkiiba hal waxaa iska le wasiirka maaliyadda boqolkiiba hal waxaa iska le county secretariga boqolkiiba halna waxaa iska leh wasiirka biyaha laakiin boqolkiiba sagaashan iyo todoba ayaa iska leh oo u haaya magaca warrawajeer ku leh gavanaga wajoyskoo anigaa sameeye waagii gavanaga ahay qasadkaa ka lahayna waxay ahayd qasadkaa wajoyskoo ka lahay waxay ahayd intii ay wasaaradda ku mashquulsan tahay ceel cusub inay samayso iyo war cusub inay samayso ceelashii la sameeyey oo biyaha laga helay in maamul kale la hoos keeno oo maamulkaas aas ku mashquula ceelashaas wixii ka hadlaaba inaas qabta generator ha hadlaawday aan wasiirka laga sugin waxaa hadlaawday baam wasiirka aan laga sugin dar aa jabay wasiirka aan laga sugin saasay ahayd waxay ahayd beeca biyaha in la soo jebiya biyaha haddaba lacag dadka waa laga qaadaa bohol walba waxaa haysta niman reer baadiyo garuu leeyahay wajwaskoo shaqaalaheedu waxaa waaye afar boqol iyo konton iyo sideed afar boqol iyo konton iyo nimankii maamulka hayna kuma heshiin karaan hataa tiradii ku waxaas yidhi shaqaalaheydu waxaa waaye laba boqol iyo soddon iyo laba kuwaan kale ma aqaani kuwa yihiin waa u yeeri kuwii kale oo ka shaqaynaya idinka shaqaalihiin meeqaa waay waxay dhaheen laba boqol iyo siddeetan iyo sagaal riboodkii hadda lii soo gudbi oo dowladdii hore ay soo gudbisi waxaa ku qoran
waa tahay barasabka ismaamulka wajeer ayuu codkaasi ahaa dhanka kale madaxa xisbigana kenya madakarua ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka william ruuto looga baahan yahay inuu raaligeliyo qareenka sanadkii labadii kun iyo siddeedii tobankii waddanka laga tarxiilay ee shalay dib ugu soo noqday waa miguna miguna waxa ay hoosta ka xariiqday in ruuto uu qayb ka ahaa dadaaladii qareenka waddanka looga masaafuriyey maadaama uu xilligaasi madaxweyne ku xogeen ahaa waxay intaasi ku dartay in hogaamiyaha dalka laga doonayo inuu qaato mas-uuliyadda qaabkii loola macaamilay miguna oo uu raaligelin bixiyo isagoo matalaya uhuru kenyatta oo uu xilka kala wareegay shalay ay ahayd markii miguna miguna uu u mahadceliyey madaxweynaha dalka william ruuto iyo ku-xigeenkiisa rigaadi geshagwa maadaama sida uu sheegay ay u fududeeyeen in uu dalkiisa hooyo ku soo noqdo star f m ka dhegayso garbaxarey mawjadda ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
iminkana soomaaliya ilaa toban deegaan oo ka tirsan jowhar iyo baalcad ayaa laga qabtay ururka al-shabaab kuwaas oo in muddo ah gacanta ku hayay duulooyinkan ayaa waxaa qabtay ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa deegaanka iyo weliba kuwa nabad sugidda saraakiisha hogaaminaysay howlgallada lagula wareegay deegaanadaas oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay burbur u geysteen al-shabaab qaar ka mid ah deegaanadaas qaar ka mid ah saraakiishaas ayaa ka hadlay xaaladda halkaasi ka jirta dowladda soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ka codsihaynaa inuu garab istaag weyn noo sameeyo hadduu ilaah yidhaahdo ou alle iibadhidmo ou garabka macnaha naga soo joogsado ou macnaha na taakuleeyo balcad iyo juula intii ka dhaxla ah hadda waxaan ku sugannahay tuulada bacaadley oon shalay mudda siddeedda saacan soo galay oon xalay ku baryey oon haddana joogo oo cabadan jimcda ay soo gelayso biyahaasna inaan ummadda ka shiro oon ka xiro oon u joogo waxaan ka codsihaynaa madaxweynaha iyo madaxweynaha hirshabeelle waxaan ka codsihaynaay inayna garab joogsadaan oy ummaddaan usoo gargaaraan oy ummaddaan macnaha waa baaba'day wax u yaal male beerahoodii uu koodayayaa biyo looga deeyey si qasib ah oo macnaha beerahoodii waxay ku cunaan ama waxay waxaystaan male annagana haddii ula yidhaahdo waxaan diyaar u nahay inaan difaacno nin allaala ninkii ummadda dhibaayo oo ummadda soomaaliyeed ka soo horjeedo inaan dhiiggaana u bixino oon dhiiggaayna unadka haddii ula yidhaahdo oo ku baxo oon ku dhimano annagaa diyaar u ah waxaan cudsahaynaa dawladda soomaaliya inta joogto inaan macnaha garab istaag weyn oynoo sameeyaan waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa kooxihii nabaddiidka ee ummadda soomaaliyeed qaribay ee dad iyo duunyaba wax camala aysan u lahayn rabaan in ayaga keliya noolaadaan waxaan maanta taagannahay tuulada bacadley ay biyo ka daayeen ummadda soomaaliyeedna ay ka jareen dhirtii ay lahaayeen ay raashinka dhiga lahaayeen noloshii dhan way u diideen waxaan ka soo dhaqaajinay xabaadley kadib markaan dhibku adkaysan weynay waxaan hadda taagannahay tuulada bacadley intaasoo tuulaan soo dhaafnay oo raqaylow xanoley towfiiq meesha layidhahda baqhdaad boodaale jiilaale haddana waxaan ku sugannahay bacadley intaasoo dhan kooxihii nabaddiidka way ku sugnaayeen markii ay arkeen inaysan hor istaagi karin waxay ka tillaabeen webiga barigiisa u gudbeen alxamdulilaah ilaahay wuu nagu guuleeyey boqdii ay daayeen aan kor taagannahay waxaanan rajaynaynaa saacadaha soo socda inaan xirno haddou alla idmo dowladdan waxaan ka rajaynaynaa inay garab weyn nugu siiso nagu taakulayso dadka deegaanka wax ay haystaan lama arko wax la cuno iyo wax la cabo intaba male biyihii waa kasaasay dhiiqa u yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay xiritaanka shirweynaha caalamiga ah ee culumta shareecada islaamiga ah oo lagu soo gebagabeeyey muqdisho kaas oo ay ka soo qayb galeen culummo iyo weliba aqoon-yahano ka socday gobolada iyo weliba dalalka caalamka madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda shirkan maadaama dalka soomaaliya uu dagaal kula jiro ee fikirka xagjirnimada iyo weliba argagixisada ee magaca diinta islaamka sida waxaana uu waa culummada soomaaliyeed markaasi ku bogaadiyey sida ay uga go-an tahay waa muujinta markaasi been abuurka ka dhanka diinta waa sida uu hadalka u dhigay mar warmaan ka hadlayay ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ah
culimada dhammaan waa idi salaamayaa meel meeshaan ka fiican oo la imaalahay ama kelmad fursad kelmad looga jeediye lagu heli lahay ma jirto laakiin ilaahay idankiis meelo sidaan ohoo badan ayaan muxuu ahay heli doonaa oo aan ku wada hadalna haddii alayira mar kale walaalaha sharafta badan culimada ilaahay oona soo sharfay oo yimiday dalkeenna iyadoo dad badani ay ka caajisan yihiin inay yimaadaanna waa u mahad celinaynaa aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin intaas kadib hadee inta hadda walaalaha ay wasiirka wasiiradu ay ka dhawaajiyeen iyo ustaad maxamed intaba wax badan ayaan amuurahan ka hadalnay mushkilo markaa inaa xalisid aa rabtid horta waa inaad mushkiladda fahamtaa lafteeda waa inaa fahamtaa markaa mushkiladda fahamtid waxaa aada iyo aada u sahlan inaa xalkeediina muxuu ahay ilaahay uu ku tusiyo oo aad muxuu ahay ay ku sahlanaato arrinta soomaaliya ma aha in aan hadda shan iyo tobanka sano shabaab ay joogeen iyo soddon iyo labada sano oo dowladdii burburkeedii u dhacay iyo kacaankii shuuciyadda iyo maxaanku raha dhibaatadu ay dalka ay timiday iyo kasoo bilow maalintii aan dowlad noq intaanan dowlad ahayn haddee shacbi ummad ilaahay oo hadaata sidii meeshaan looga dhawaajiyey ee muxuu ahaye diinta barato qur-aanka barata koronto aan haysanin nal aan haysanin faynus xataa aan haysanin oo dab inta shirta habeenkii maalintii ilmuhu inta xoolaha la raaciyo markay habeenka xoolaha soo hooyaan ay xerada kusoo ogaadaan inay inta soo baxaan ay dugsiga yimaadaan dab inta la shido dabkaas iftiinkiisa lagu barto qur-aanka oo maxaanku raa looxa lagu qorto ayaa ayaa laga soo bilaaba waa soo socotay yacni hadda ka hor waa sheegay culimadeenna meelaha lagu liito waxaa ka mid ahayd dad boqolkiiba boqol muslimiin ah sunniyiin ah shaaficiyiin ah yacni wax walba oo dee islaamkii la taxalluqa ka midaysan annagoo ah haddana culimmadeena waxaan anigu dhahaa inaan iswaafajinno habnololeedkeenni taqliidiga ahay iyo habnololeedkeenna diiniga ah ayaa meelo badan gaabis naga soo galay dhankooda madaxda xarumaha cilmibaarista shareecada maamulka macidaday weliba goobaha lagu barto culumta diinta islaamka ee dalka soomaaliya ee madaxweynaha soomaaliya waxay ku bogaadiyeen sida ay uga go-an tahay horumarinta weliba tayeynta waxbarashada munaasabadan waxaa ka qaybgalay wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ee wasaaradda waxbarashada iyo weliba tacliinta sare dhigiisa diinta iyo awqaafta mukhtaar roobow cali culimo iyo weliba aqoon-yahano ka socday dalalka jabuuti suudan ciraaq nigeria algeria iyo weliba etoobiya ugu dambeyn wadamada midooda yurub ayaa kow iyo toban saacadood kadib ku guuldareystay in ay ku heshiiyaan qorsho lagu yareynaya qiimaha shidaalka ugu yaraan shan iyo toban ka mid ah xubnaha e u-da ayaa doonaya in la dhimo qiimaha sarreeya ee shidaalka ee abuuray kheyladhaan hase haatee dowladda jarmalka ayaa weli arrintan kasoo horjeeda